Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo ka daahfuray wejiga labaad ee imtixaanka macalimiinta oo wareysi ah imtixaanka wareysiga ah ayaa laga daahfuray magaalooyinka Baydhabo iyo Balcad iyadoo ay u fadhiisteen afar boqol oo macalimiina cabdifataax samaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey furitaanka wejiga labaad ee imtixaanka waxaa si rasmi ah koonfur galbeed uga bilowday imtixaanka afka ah ee qaadashada macalimiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidaan horey uga warqabtiin waxaan ma aragtay la qaaday imtixaan qoraal ah oo laga qaaday macalimiin gaaraya saddex kun oo macalin oo koonfur galbeedna ay qeyb ka ahayd saddexdaas kun waxaa soo gudbay afar boqol iyo soddon macalin ayaa soo gudbay imtixaanka guud ahaan dad ku dhacay ma jiraan maadaama uu ahaa qiimeen imtixaan qoraal ah waxaa loo soo gudbay imtixaankii afka ahay imtixaankaas dadku waxaa lagu saleynayaa sida ay ugu kala sareeyaan darajooyinka ayaa loo kala qaadanayaa maanta imtixaanka wuxuu si rasmi uga bilowday degmooyinka kale ah degmada afgooye iyo degmada baydhabo oo gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka baay ah waxaa dhiman degmada xudur oo saddexda gobol maaragtay ee koonfur galbeed ay ka kooban tahay ay macalimiinta qoraalka imtixaanka qoraalka ay ku galeen waxaan aaminsannahay in imtixaankan qoraalka ah afka ah oo laga qaaday macalimiinta uu noqdo mid kala saaraya dhammaystiraya qaadashada iyo habraaci loo dejiyey macalimiinta ee gaaraysa afarta boqol waxaa kaloo rabaa inaan halkan uga sheego macalimiinta waxaa jira shuruudo iyo habraac loogu talagalay in lagu shaqeeyo waxaa jirtay in habacsanaan iyo shaqada oo aan isku kontaroolin iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan macalimiinta in wax badan laga bedelay is lagu qaatay waxaan rabnaa in shaqadaasi asagana sida oo kartida leh uu shaqada u helay inuu bulshadii asagana ugu adeego maadaama cadaalad darro iyo eexasho uu maaragta qofku uusan la kulmin oo si nadiifa oo cadaaladii ay ku dheehan tahay oo imtixaankiisi aqoontiisa uu kusoo baxay waxaan ka codsanaynaa marka macalimiinta in ayagoo arrintaas fiirinaya in ayagana bulshada ay ugu adeegaan si cadaalad ah oo sinaan ay ku jirto ilaaliyaanna wakhtigii loogu talagala shaqada macalimiintan waxay geli doonaan marka imtixaanka ay ka gudbaan intii usoo gudubto tiradii loogu talagalay macalinimada waxay geli doonaan tababar lix bilood ah macalinkii aan tababarkaasi soo xaadiri karin waxaan rajeynaynaa inuusan booska naga buuxinin oo haddaba iska sii caddeeyo inuusan tababarka imaan karin hadduusan imaanin tababarka waxay la micno tahay inuusan rabin macalinimada uu diyaar u hayn marka liiska waa laga saaraya macalin kale ku habboon oo diyaar u ah ayaa shaqada lagu bedelaya marka saas darteeda qof kastoo aan imaan karin ama aan imaan doonin oo shaqo kaleoo ka fiican macalinimadan hadda aaminsan inuu haysto waxaan rabnaa inuusan booska naga buuxininoo maaragta meesha iska banneeyo qofkii diyaar u ah ayaa tababarkaasi dhammaystan doono qofkii dhammaysta ayaa macalin certification la siin doonaa oo iskuulkii tegi doona macalimiintaana insha allah waxaan rajeynaynaa inay ka fiicnaadaan kuwii hore loo qaadan jiray maadaama habka lagu qaatay ay tahay hab aada u sareeyo oo aada u fiican oo qofkuna uu dareemayo inuu cadaalad wax ku helay asagana saas si lamid ah waxaa laga rabaa inuu cadaalad ku shaqeeyo